culimaa udiinka ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay bulshada fareen in ay ka qayb qaataan ilaalinta wadooyinka bulshada ayaa waxaa la faray in ay waajiba ku tahay in ay iska xilsaaraan siday ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta wadooyinka sheekh cali nuura oo ka mid ah culimaa udiinka magaalada kismaayo ayaa ka hadlay hagaajinta iyo dib u dhiska lagu sameeyey wadooyinka magaalada isagoona bulshada ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay ilaalinta wadooyinka dhibaatada ka zuuli wadada muslimiinta bal u fiirsada saxaabigii dhanna ee nebiga u yimid yaa rasuule waxaan dooni wax i anfaca adduun iyo akhraba inaad ii dardaaranto ood itusood i barto tacliimtu nebigu siiye maxay noqotay icsil ilaadaa can dariiqi almuslimiin dhibka muslimiinta baad marka waddadooda ka zuuli bas intaasuu nebigu u gaabiye calayh isalaatu wasalaam waxaad marka dareemi kartaa heerka ay geysay shareecada islaamku waayo marka waddooyinka iyo ilaalintooda waddooyinkuna xagga shareecada keliya mehe xagga xisiga waad dareemi kartaan cid waddo ka maarmi karta ma leh oo ama magaalo ha ahaato ama miyi ha ahaato ama tuulo ha ahaato ama caasimad ha ahaatee maaliba meeshay ka waddooyin wanaagsan tahay oy ka waddooyin waasacsan tahay oo ka waddooyin nadiifsan tahay bay ka wanaagsan yahow shaki una ku jirin hadda xaafadaha magaalada xaafaddii waddola'aan ah dhibaatooyinka haysta waa la dareemi karaa waa wax xisi ah wax u baahan ma aha sharci keliya in lala aago oo waa maxay qoyskani wuxuu u baahan yahay kii xanuunsada inuu qaado soo baabuur lagu qaado looma baahna kii xanuunsada kii dhinta in la qaado soo uma baahno kii biyo in loo u keena baahda soo in loo keena biyihii uma baahno dab iyo dhibaata hadday kacaan soo in laga damiyo oo laga qabo uma baahno haddii baad marka dhibaata dhacda in loo soo gurmado meel loo soo maro soo uma baahno waddo sinaba markaas loogama maarmi karo waa wax xaqiiqo ah sidaa darteed marka shareecaduba say u ilaalisay inaan innaguna aan u ilaalinno oo maamulku uu ilaaliyo oo maamulku waddooyinka meelu joogaba xil adag iska saaro oo yacnihii baade markaas bulshadii waa shacabe maddooyinka loo ilaaliyo oo shacabku waddadiisa u ilaashado ma aha waddada xilkeedu maamul keliya inuu saaran yahay ma aha shacabku shaksi kastaba waxaa waajib ku ah inuu waddada ilaaliyo oo sharciga islaamka ku ilaaliyo oo lafihiisabad u ilaaliyo oo ruuxu waddada u lex jeclaado dad muslimiin ahaan nahaye waddada waa inaan lex jeclo ay inaga haysoo saad gurigaaga iyo booskaaga ugu lex jecloon waddada inaad ugu lex jeclaataa loo baahan yahay maamul baa hagaajin iyo maamul baan wax ka sugaynaa iyo maya arrintu ma ah maamulku waa waajib saaran inuu hagaajiyo laakiin shacabka laftiisuu inuu waddooyinkiisa iyo shaksi walba inuu hagaajistaa waa waajib diini ah sharci ah xisi ah curfi ah intaba ah sidaa darteed waxaan u baahan nahay inaan waddooyinka u lex jecloonno